galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaaneysa washington waa galabnimo jimco ah bisha mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa labaiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu xaggiina waa afartii galabnimo waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayna isbeddelka ay keeneen ciidamo dhowaan lagu wareejiyey ammaanka magaalada muqdisho
duwantahay ciidan gaar ah oo waxa weeye amniga magaalada muqdisho lagugula xisaabtamahayo oo beri kamana wax laga weydiinayo oo la yidhi ciidamadii kale boolis iyo milatari waa ka duwantiina amniga magaalada muqdisho ininkaa laynagala xisaabtamayaa weeye ciidankanu waxaa la rabaa guushaasi inay noqoto mid joogta ah oo ayna noqonin sidii ciidamo horo hadda ka hor waxaa soo martay magaalada ciidamo xasilin la yidhahdaa soo martay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan aaska fanaaniin geeriyooday oo maanta muqdisho ka dhacay
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa aaska marxuumadda allah u naxariistay khadra cumar dhuule oo xalay ku geeriyootay caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla anigoo ah sahre cabdi axmed dowladda maraykanka ayaa waxa ay soo afjartay xayiraadii nambarkeeda ay ka dhigtay afartan iyo labo ama title forty two amarka caafimaadka deg dega ah ee loo isticmaalay intii lagu guda jiray masiibadii covid nneteen-ka ah ee xadka u s mexico si markaasi si deg dega loogu saaro muhaajiriinta markaasi xanuunkaasi ka cabanaya oo dib loogu celinaya mexico ama wadamadoodii hooyo ay ka imaadeen amarkaasi waxa uu dhammaaday ama xayiraadii saarneed dadkaasi habeennimadii khamiistii saqdhexe maamulka madaxweyne biden ayaa soo saaray tallaabooyin deg deg ah oo magangelyo ah xogayaha amniga gudaha alejandro mayorkaasi ayaa waxa uu sheegay inay horseedi doonto in inta badan muhaajiriinta laga eriyo xadka halkaasi oo ay falanqeeyayaasha xuduudda qaarkood sheegeen in ilaa iyo ka badan boqol iyo konton kun oo qof oo muhaajiriina ay sugayaan in ay maraykanka soo galaan tani waa waxaa dhici doona waxaana lagu soo celin doonaa ayuu yiri meeyarka halkaasi sidii ay ahayd awal sida uu ku sheegay shir jaraa-id oo washington ka dhacay arbacadii islamarkaasina looga hadlay xuduudda furan xuduudka muhaajiriinta ayaa ay ku jahwareersan yihiin waxa ay samayn lahaayeen brisela orta oo ah qareen dhanka socdaalka ah oo ku sugan brownsfield taxis ayaa toddobaad walbaba waxa ay kasoo gudubtaa xadka matormoris meesha la yiraahdo ee iyadu mexica ah si ay markaas ugu sharaxdo muhaajiriinta hanaanka ay la kulmi doonaan iyo caqabadaha ka soo horeeya marka ay doonayaan inay soo galaan dalkan maraykanka dhinacyada ku dagaalamaya wadanka suudaan ayaa jimcaha maantayta ah waxa ay saxiixeen ballanqaad ay ku ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo dhaqdhaqaaqyada bini'aadanimo laakiinse weli kuma aysan heshiinin inay xabadda joojiyaan sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka ee garwadeenka ka ah wadahadalada labadaasi dhinac kadib toddobaad wadahadallo ah oo iga socday magaalada dekadda ee jiddah ee dalka sacuudi arabiya wakiilo ka kala tirsan ciidamada sacuudi arabiya ee milatariga iyo xoogaga r s f ta ayaa waxa ay saxiixeen baaq ay ku sheegeen inay kaga shaqaynayaan xabajoojin socon doonto muddo gaaban heshiiskaasi ayaa dhigaya in dhinacyada ay ogolaadaan fududaynta marinka gargaarada bini'aadanimo ee sida aadka ah loogu baahan yahay kadib bililoqo iyo weerar lala beegsaday macaawinada loogu talagalay dadka saboolka ah ee ku nool wadanka suudaan bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykankana waxaa lagu sheegay in dhinacyada ay diiradda ku saari doonaan wadahadalkooda sidii ay u gaari lahaayeen xal xabad joojina oo socon karta toban maalmood fududayn kartana marinada saadka gargaarka degdega ah iyo dib u soo celinta adeegyada muhiimka ah dalalka suudaan waa sacuudi arabiya iyo maraykanka oo iyagu markaasi garwadeen ka ah wadahadalada labada dhinac ayaa generaalada waxa ay ku cadaadinayaan inay joojiyaan colaada afar toddobaad jirsatay ee ka socota suudaan taasi oo lagu dilay in ka badan toddoba boqol iyo konton qof oo qaarkood rayd ay yihiin laba ruux ayaa lagu dilay rasaas xoogan oo jimcaha maanta ta ay isweydaarsadeen ciidamada israa'iil iyo sidoo kaleeto mintidiinta gaza iyadoo ay sii adkaanayso rajada laga qabo colaada ka aloosan daanta galbeed in laga gaaro is-afgarad xabajoojina rabshadaha ayaa waxa ay ka soo baxayaan baaqyo caalami ah oo lagu dalbanayo in xaaladda lagu dejiyo iyadoo midooda yurubna uu khamiistii ku booriyey dhinacyada inay si deg deg ah xabadda u joojiyaan israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay weeraro duqeymo ah ku beegsan doonto waa muhaajiriinta amaba haddaan iraahdo jihaadiyiinta islaamiga ah ee ku jira aagga ay dadka ku badan yihiin ee falastiiniyiinta iyadoo wariyaasha wakaaladda wararka e f b na ay arkeen duqeymo cirka ah oo lagu beegsaday gaza kooxda islaamiyiinta jihaadiga ah ayaa iyaguna maanta gantaallo waxa ay ku rideen qudus ayadoo dhawaaqa dadka looga digayo halista ay biloween magaalooyinka israa'iil ee xuduudaha leh inay ka cararaan duqeymahaasi iyo dhibaatooyinka ay u geysan karaan ay jirto dagaalka maalintii afraad galay ee u dhexeeya islaamiyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa kusii xumaanaya ayaa la yiri sii xumeynayana haddaan iraahdo rajada wadaxaajoodyada lagu doonayo in xabajoojin loogu sameeyo masiirka dhinacyada amniga ah ee deegaanadaasi ugu yaraan koob iyo soddon falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan toddoba caruura iyo afar haweena ayaa lagu dilay dagaalka ka socda marinka gaza sida ay sheegtay xafiiska qaramada midoobey arrimaha bini'aadanimada sidoo kaletana milatariga israa'iil iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee falastiiniyiinta ayaa iyaguna sheegay in in ka badan sagaashan ruux ay ku dhaawacmeen isku horimaadyadaasi weli sii soconaya warkii dunidana waa naga inta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilown ee allaha u wada naxariistay waxaa magaalada muqdisho lagu wada aasay laba fanaan oo caanka ahaa bulshada soomaalida dhexdeeda kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray saciid khaliif cali iyo khadro cumar dhuule saciid ayaa isbuuc ka hor waxa uu ku geeriyooday dalka jarmalka halka khadro cumar dhuulena ay xalay ku geeriyootay magaalada muqdisho aaska fanaaniintaasi ayaa warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdicasiis barrow allaha u wada naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho fanaaniinta kale ah saciid khaliif cali oo isbuuc ka hor ku geeriyooday dalka jarmalka oo ka mid ahaa foolaadkii kooxdii waaberi iyo hobalada caanka ahayd ee khadre cumar dhuulle oo xalay ku geeriyootay magaalada muqdisho aaska labada marxuum ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya madaxda tiyaatarka qaranka ehelada marxuumiinta geeriyooday iyo fanaaniinta soomaaliyeed abwaan maki xaaji banaadir oo ka mid ahaa hal abuurkii ka qayb galay aaska ayaa labada fanaan ee geeriyooday ka tacsiyeeyey waxna uu alla uga baryay inuu naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa aaska marxuumadda allah u naxariistay khadra cumar dhuule oo xalay ku geeriyootay caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda exfiore sidaasoo kale maanta waxaa meydkiisii dalka jarmalka laga keenay marxuum saciid khaliif cali oo geeriyooday khamiistii na soo dhaaftay oo isagana maanta magaalada muqdisho lagu aasaayo labadoodaba walaalaheenna waaye ehelkeenna waaye tolkeenna waaye kharaawadeenna waaye waxaan ilaahay uga baryaynaa khabrigooda inuu rabbiga raxmaanka u nuuriyo kitaabkooda midigta ilaahay ka siiyo su'aasha inuu ilaahay u fududeeyo jannatulfirdowsa inuu allah ka waraabayo agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa ka tacsiyeeyey geerida labada fanaan ee caanka ahaa siciid khaliif cali oo ka mid tirsanaa hobollada qaranka ee waaberi oo nin muxsina ahaa halkana ay goobjo yihiin habalhoblada waaberi waxa kaloo goobjoodna ah eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo xildhibaanadiisa iyo ganacsatada uu ka soo jeedo iyo dhammaan ummadda ku nool fiyooraha iyo fanaaniinta qaranka kala duwan iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo madaxdeeda ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhowaan ayuu ku geeridooy dalka jarmalka oo laga soo qaaday oo uu maanta soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde masaajidka fiyooraha ayaannu kaga tukannay ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahayna samir iyo iimaan ka siiyo ehelada qaraabada asxaabta hobollada qaranka ee waa beri iyo fanaaninta soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan halkan tacsiis taa lamida uga diraynaa oo meydkeedu fiyooraha yaallaa ilaahay naxariis janna iyadana ha siiye khadre cumar dhuulle oo ahayd fanaaninta hobollada waaberi aabbaheedna uu ahaa fanaaninta waaweyn ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyey isaguna hore u geeriyooday cumar dhuulle cali labadaa marxuum ayaa maanta lagu aasi doonaa magaalada muqdisho meelo kala duwan degmada boondheere iyo degmada xamar jajab qabuuraha ku yaalla ee bilayska allaha u naxariistee fanaanadda khatre cumar dhuulle ee xalay ku geeriyootay magaalada muqdisho ayaa waxaa dhalay hobalkii weynaa ee cumar dhuulle cali waxaana ay ka mid ahayd gabdhaha kaalmaha hore uga jiray fanaaniintii caanbaxay rubuc qarnigii ugu dambeeyey waxaana lagu xasuusan doonaa qatra ayaa waxay sidoo kale bulshada soomaaliyeed kusii xasuusan doonaan heeskii ahaa dood kulama wadi karo oo ka mid ahaa heesaha sida weyn loogu yaqaanay barrow v o a muqdisho
mahadsanid barrow musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee saddexaad waa musharaxa xisbiga saddexaad ee dalkaasi turkiga ayaa khamiistii wuxuu isaga haray doorashada aadka la isugu dhow yahay ee madaxweynenimo ee dalka turkiga taasi oo ah tallaabo lama filaan ah oo sare u qaadaysa fursadaha ay mucaaradku ku guuleysan karaan wareega koobaad warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka e f b waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
inis oo konton iyo sagaal jira ayaa go'aankiisu ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday olole internetka ah oo ay ku jireen sawro la been abuuray oo muujinaya isaga oo la kulmaya haween islamarkaasina ku socda gawaari qaaliya musharaxan cilmaaniga ayaa helay soddon dhibic lixdan boqolkiiba codadka markii uu madaxweyne erdogan kula tartamayey doorashadii labada kun siddeed iyo tobankii kadibna wuxuu ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka ah wuxuuna bilaabay dhaqdhaqaaq u gaara isagoo codadka qaar ka qaatay hogaamiyaha cilmaaniyiinta kamaal kalijaraguulu oo ah kan ugu xooggan ee la loolamaya erdogan waxaan ka harayaa musharaxnimada ayuu inis u sheegay wariyaasha ka hor doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaane ee hadda tani waxaan u samaynayaa buu yidhi dalkayga inis ayaa waxa uu weerar xooggan kala kulmay mucaaradka sababo la xiriira inuu ku biiray ololaha doorashada laba bil ka hor codbixinta dadka dhaliila ayaa waxay u arkaan musharax arbushaad wada oo gacan ka geysan karaya in mar kaleeta dib loo doorto madaxweyne erdogan oo awoodda turkiga haystay tan iyo labadii kun iyo saddexdii inis ayaa ku dooday in uu codbixiyaasha siinayey beddel ka wanaagsan kilijiraguulu oo toddobaatan iyo afar jir ah islamarkaasna diiwaankiisa doorashooyinka qaran uu aad u liito go-aankan inis ayaa u muuqday in uu mid lama filaan ah uu ku noqday madaxweyne erdogan oo lixdan iyo sagaal jira mid ka mida musharaxiinta ayaa haray macquul maahan in la fahmo sababta ay tani u dhacday dhab ahaantii aad ayaan u murugaysanahay ayuu yidhi erdogan oo taageerayaashiisa kula hadlay ankara way ficnaan lahayd in uu sii wado ololihiisa ayuu yidhi codbixintii u dambaysay ee ra'yiga ayaa muujinaysa in kilijiriguulu uu wax yar ka horreeyo erdogan balse uusan gaarin konton boqolkiiba taasi oo ay tahay inuu gaaro si uu markaasi uu ugu guulaysto wareegga koowaad oo aan looga baahnayn wareegga labaad rajada madaxweyne erdogan ayaa waxaa caqabad ku noqday xasradihii dhaqaale ee ugu xumaa ee turkiga asiibay tan iyo sagaashimaadkii iyo weliba dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi bishii febraayo oo ay ku dhinteen in ka badan konton kun oo qof mucaaradka ayaa hadda u midaysan sidii ay uga adkaan lahaayeen erdogan isbahaysiga ka kooban lixda xisbi uu hogaaminayo kilijidraguulu ayaa waxaa ku jira dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno hore xulafo ula ahaa erdogan
kaasi waxa uu ahaa ibraahim xasan daanduray oo noo soo jeedinaya warbixinta ee qorta wakaaladda wararka ee f b halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaa ammaanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu wareejiyey ciidamo cusub oo lagu soo tababaray dalka yuganda waxaan eegi doonaa waxyaabaha iska beddelay nabadgelyada magaalada tan iyo markii ciidamo gaar ah lagu wareejiyey sugidda amniga muqdisho amaradii xasilinta magaalada maxaa ka dhaqan galay ilaa iyo hadda waxaa barnaamijka ka qaybgalaya oo marti ku ah garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka nuur sheekh cusmaan cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada waxaan jeclahay inaan ku horeeyo mukhtaar marka hore sideed u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada muqdisho iyo ciidamada cusub ee dhowaan lagu wareejiyey
waan ku salaamayaa seynab abuukar adig iyo walaalaha meesha igula jiro nuur iyo daahirbo runtii waxaan dhihi lahaa ciidankan cusub oo lagu magacaabo military police ama annaga aan u naqaano bolice military soomaalida si u yaqaanaan waa ciidan runtii oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan baryahan cusub la qabtay ciidankan ayagoo tiradooda ay gaarayaan laba kun oo lagu talagalay inta gobolka banaadir ahaan amniga ay ka shaqeeyaan waayihii hore waxaad dareemi kartaa dhibaatooyinkii faraha badnaa ay jireen iyo xakameyn la-aantii iyo mar alla markii ayaga lagu wareejiyey xilka runtii isbedel waxaa soo kordhay aad iyo aad u wanaagsan hadday noqon lahayd amniga iyo hadday noqon lahayd la dagaalanka burcaad qolooyinka ahaa oo ciyaal weero iyo nimankii ahaa nabaddiidka ahaa intaba runtii aad ayay u xakameeyeen waxaan dhihi lahaa runtii arrin aad iyo aad wanaagsan oo ay soo dhoweynayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ku nool khaasatan gobolka banaadir waxaan dhihi lahaa aniga runtii ciidankan waa ciidan dhamaystiran baabuurtooda agabkoodii lacagtoodii mushaarkoodii oo runtii si gaar ah noogu deeqayay dowladda walaalaha laha imaaraadka carabta runtii bixinayaan dhammaan waxalla wixii fasilitated ah oo dhinac walba u ah waxaan dhihi lahaa runtii ciidan aad wanaagsan dadka shacabka waxay runtii ku faraxsan yihiin ayagoona aysan waxbana weydiineynin hal doolar xataa aysan weydiineynin runtii ciidanka aad iyo aad u soo dhoweynayaan waxaan dhihi lahaa waa guul soo hoyata hogaamiye xasan sheekh maxamuud intuu hadda xilka qabtay iyo horumarka wanaagsan laga dareemayo falaalaha gobolkan banaadir hadda khaasatan xamar yani waxaan dhihi lahaa waa ciidan aad iyo aad wanaagsan waa guul soo hoyad ummadda soomaaliya shacabku soo hoyatay madaxweyneheen runtii uu ballan qaaday caalamku heshiis iyo dalkii oo heshiis ah hadda waad arkaysaa xili walbaa la soconaya shacabka ayaa buraarugay ayagaa xataa qayb ay ka noqonayaan qofkii qalad sameeyey qayb ka qabanayaan saddexda hadeertaan oo la abaalmariya aad aragtaan islaan oo joogtay wadajir iyo mid qase ka dhacday kaaraan iyo mid kaleoo ka dhacday denin intaba shacabka ayaa hadda wax alla wixii ka hor yimaada ayagaa gacantooda ku qabanayo amniga kala shaqeynayo ciidankii u hogaaminayo ani arrintan aad ayaan usoo dhaweyn lahay aan dhihi lahaa runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye ciidankan cusub
daahir madaxweynaha waxaa jira amar uu soo saaray dhowaan amaradaasi maxaa ka hirgalay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas-uuliyiinta dowladda iyo in aan magaalada hubka waaweyn ee lagu dhex wadan karin arrimahaasi markaad eegto magaaladana waad joogtaa maxaa ka hirgalay ilaa iyo hadda
saynab waa ku salaamay saaxiibada barnaamijka igula jirana waan salaamay sida aynu ka wada warhayno madaxweynuhu markii uu yimid oo wax laba bilood iyo saddex bilood la mida uu joogay buu wuxuu isku taxallujiyey amniga magaalada xamar inaan wax laga qabto xil gaaruu iska saaray madaxweynuhu wuxuu sameeyey ciidan buu u tababaray oo yugandho tababar ugu soo xirmay oo ilaa laba kun gaarahaya magaaladan muqdisho markeedii hore dhibaatadii dadku ay ku qabeen ama shacabka ha noqoto ama mas-uuliyiintu ha noqotee waynu ka warhaynay amnigeedu faruhu ka baxay ciidankaas markii la keenayna isbeddelka yimid iyo say xaaladdu isku beddeshay waan la wada soconnaa waana ka wada dharagsannahay waxa weeye magaalada waxa ka jiray waxa la yidhaahdo ciyaal weero intay ciidamadaas howlgaleen baa waxa weeye ciyaal weeradaas laga nastay ciidamada dowladda oo kala gedisan yani waad ogeydeenoo magaalada inta lasoo dhexmaro oo hub waaweyn lala soo dhexmaro baa waxa weeye waxaa la samayn jiray qoryaha fudud iyo kuwa waaweyn layska ridi jiray magaalada maalin kasta qof baa ku dhiman jiray waa ogeydeenoo dhallinyarada maalin kasta magaalada amni darro daraaddeed bay ugu dhiman jireen teer iyo maalintii madaxweynuhu amarada uu soo saaray isaga iyo ra-iisul wasaaruhu uu dhowr jeer amar uu ka soo saaray amniga magaalada muqdisho digniin uu ka bixiyey waxaad moodaa isbedel weyn inuu magaaladii uu ka muuqdo shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku dhaqan waxay dareemayaan naacawda nabadda waxaa la odhan karo marka xasan sheekh maxamuud waa ku guuleystay oo waa ka qabtay waxa weeye amniga magaalada muqdisho xataa tusaale yar marka aan meel kaa siiyo xabadihii magaalada ka dhici jiray teeriyo inta magaaladu amarkaas uu shaqeeyey waxa badan magaaladaas ka dhacay ma jirto marka waa la soo dhoweynayaa oo waxa weeye dadka shacabka markaaad wareysatid aad bay usoo dhoweynayaan magaalada muqdisho intii dowladeed oo dowladihii iskaga dambeeyey madaxweyne la odran karo xasan sheekh maxamuud amniga waa ku guuleystay waa waxa weeye intaas yar oo waxa weeye ciidamada loo tababaray marka madaxweynuhu arrintaas tala fiican buu ka keenay waxa weeye sida anigu ra'yi ahaan aan u arkana waxa weeye askari amar aana qabin askarigu hadduu magaalada soo aadayo sida aynu ka wada warqabno bilaa tuutu ku soo aadaa qorigiisa gurigu iska dhiga tiknikadii waaweynada magaalada yaaci jirtay oo dadka argagaxa ku ridi jirtay ma jirto ciyaal weeradii labada sane xalka loo waayay ma jirto marka xaqiiqda marka aynu ka hadalno haddii aan la inkirayn waxqabadka magaalada muqdisho amnigeeda hadday noqoto hay-adda nabad sugidda hadday noqoto ciidamadii dambe oo la keenay amniga magaalada muqdisho boqolkiiba boqol lama oran karo laakiinse boqolkiiba siddeetan waa lagu guuleystay
amarka madaxweynaha waxaa daba socday nuur xeer xakameynta hubka ah ee ay soo saarta wasaaradda amniga kaas oo tilmaamayay waxyaabaha la ogolyahay iyo waxyaabahaan la ogolayn wuxuu ka hadlayay hubka khatarta ah in aan magaalada lagu dhex wadan karin sidoo kale wuxuu xakameynayay hubka sharci darada in magaalada lagu dhex qaato wuxuu sidoo kale maareynayay isticmaalka jidadka magaalada muqdisho markaad eegtid xaalada magaalada maxaa isbedel oo kaaga muuqda tani markii ciidamadan cusub lagu wareejiyey howlgalka amniga muqdisho iyo weliba xasilinta magaalada
waxa weeyaan aad baad mahadsantihiin dhammaan barnaamijka faaqidaada ragga igala qaybgelaya iyo dhammaan wariyaashaba waad mahadsantihiin iyo dhegeystayaasheenaba waxa weeyaan horta isbedel magaalada muqdisho isbedel fiican baa ka jira oo ciid walbana ay dareemayso kolley isbedelkaas raggii dadaalka ku bixiyey iyo shacabkii la shaqeeyeyba kolley way mahadsan yihiin isbedelkaasi waa isbedel muuqda laakiin su-aali waxay ka imaanaysaa isbedelkaasi ma sii noqon karaa mid sii jira oo la falgala dowladnimadii la falgala shacabka soomaaliyeed la falgala maciishadii si noloshooda ilan waxaan ognahay waxaa laga hadlaya waa amni amniguna waxaa la doonayaa inuu la falgalo nolosha dadka way say u nool yihiin say u dukaamaysanayaan dukaamadooda iyo ganacsigooda iyo suuqyadooda siday uga ganacsanayaanoo kale amnigu inuu la falgalo ayaa la doonayaa dowladuna khayr allah siiye way ku mahadsan tahay dadaalka yaroo maaragtay hadda iftiin wanaagsan baa muuqda iftiinkaas ba raggii iftiimiyey iyo shacabkii la shaqeeyey iyo intaba waxaa la rabaa in indho dheer loo yeesho dowladduna ay ka midha dhaliso waxaa intaa dheer oo su-aali imaanaysaa amniga amni darrada dadkii samaynayay weli waddanka waa joogaan nimankii khawaarijta oo lala dirirayey oo amni darrada samaynayey oo dadka toogashada tooskaa ku samaynayey oo qaraxyada samaynayey waddanka amiiradoodiina way joogaan kuwii waaliyaalka lagu sheegayey oo gobollada ay ku magacowdeenna way joogaan calankii madoobaay oo shacabka soomaaliyeed ay ku sireenna weli waa ka mudan yahay inta ay iyagaas ay jiraanna de amni darradu boqolkiiba boqol ma noqon karto ma la isku halayn karo laakiin waxaa la rabaa siba sibay dhaantaaye mar haddii ififaalo maanta ay muuqatoba amnigii magaalada uu soo hagaagayo caasimadii wax walbana caasimadaas siday noqotoun ay ku xiran yihiin waxaan dhihi lahaa horta marka koowaad in dadaalkaas la sii wado oo lagu sii daro dadaal kale aana la isdhiganin oo raggii mar hadday joogaan cadowga ahaa oo wadanka ka dhex dagaalamayey oo dhaqaalahoodu yaalay oo taageerayaashoodu joogeen in aana maaragtay la isdhiganin oon la dhihin amnigii waa la sugayoo magaaladii amni bay noqotay amnigu waxaa la rabaa amni laysku halayn karo oo bulshadu la falgala oo siday suuqyadooda uga shaqaysanayaan ganacsigooda u wataan nolol maalmeedkeeda maalinlaha ay u wataan inay dowladuna ula falgasho oo dowladdii ay noqoto dowlad maaragtay wakhtigaas gaarsiisa marka waxaan is dhihi lahaa dadaal wuu muuqdaa laakiin waa in lagu sii daro calaamad su-aalna mar walba ay noo saarnaato aan la isdhiganin baan isleeyahay isbedelka ma noqon karaa mid sii jira buu leeyahay nuur doctor mukhtaar haddii aan kugu soo laabto adiga maxay kula tahay in dadaalka hadda socda uu ku sii jiri karo si looga miro dhaliyo inkastoo dowladdu ay sheegtay dhowaan in boqolkiiba toddobaatan hoos loo dhigay weeraradii kooxda al-shabaab ay ka geysan jireen gudaha dalka gaar ahaan muqdisho tani markii ciidamada xasilinta amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyey
saynab walaal madaxweynaha warkiisu wuu cad yahay si cad ayuu sheegay jimcihii hore si clear ayuu masaajid kastoo ka hadlaya sheegay waxa ujeedkiisu uu yahay keliya inuu dhaxal ka tago soomaaliya nabad ah caalamku heshiis le ah qorshahan waa qorsho degsan oo doonayo dalka iyo dadkaba inuu ugu tago wax lagu soo xasuusto weligiis la yidhaahdo waa maalintii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshahan waa qorsho ballaaran oo socon doona muddo aan dhihi karno waxtar tayo leh ayuu kasoo baxayaa waayo qorshooyinka haddaan stage one stage two stage three aan kuu sheego waxa weeyaan qorsho waa mid la dagaalanka qolooyinkan qawaariijka ah oo socda ilaa iyo meesha xaalad ee maraya aan wada ognahay dhammaanteena midda xigtana waa midii gobolka banaadir xakameyn loo waayey inuu xakameeyo xakameyn keliya maaha inuu la dagaalamo qolooyinka musuq maasuqa dilowday oo ku jira xukuumadda nooc walba ha noqdaan ayagana qayb ay ka yihiin nabaddiida waayo haddii ay lunsanayaan hantidii shacabka ummadda soomaaliyeed oo la raba in loogu adeego wax loogu qabto stagekaasna wuu soo socdaa stagekina waxa weeyaan koowaad oo ahaa amniga horta in laga dhigo gobolka banaadir meel xasiloon nabad ah ummadda wada socota oo hadda aan dareemayno qofka marka uu doonaya shaqo inuu rabo inuu qabto xaqiiq ay ka tahay wuu qabanayaa madaxweyne xasan sheekh way ka go-an tahay inuu qabto waxa uu ummadda soomaaliyeed ay ka sugayaan ay ka filayaan wuu sheegay aniga da-aan ahayuu yiri ma doonayo yiri ani shilin aan u baahanahay ma jiro laakiin waxa aan doonaya waxay tahay soomaaliya oo nabad ah amni ah caalamka heshiis le ee dalka heshiis le ah qorshihii la dejinay hadda waad aragnaa labada qorshood uu sameeyey kii lala dagaalaya khawaariijka iyo kii gobolka banaadir stageka koowaad midkan waa mid sii socon doono ilaa iyo inti loogu talagala qorshihii u ahaa inuu dhammayn doono ayaa filayaa ma isdhahaya dib buu dhacayaa misdubicin isagoo haysto dhaqaale oo ku filan in la taageero aad aragti qorshooyinka waxaa lala qabanaya mushaaraadkooda iyo tayadooda iyo wuxoodo dhan dowladdan walaalahan imaaraadka ee naga qabatay mar haddiiba taa la qabta tii labaadna waa xukuumadday u taalaa qolooyin meel loo dhiiba waxaad arkaysaa toban dabaq uu dhistay shan dabaq uu dhistay xaguu ka keenay mushaarkiisna waa kun doolar taana way soo socotaa marrow imaan doono waxaan filaya isleeyahay madaxweynaha wax badan buu qaban doonaa insha allah
amarkii madaxweynaha uu soo saaray daahir siduu u hirgalay dhankaaga sida amarka uu bixiyey madaxweynaha ma kula tahay inuu u fulay qaabka hadda hawsha ku socoto
saynab aad iyo aad baa umahadsan tahay saaxiibadayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin amar madaxweynuhu amniga magaalada muqdisho madaxweynuhu waa soo saaray waxaynu odhan karnaa amnigii qayb ka mida baa fushay qaybna ma fulin tusaale yar markii aynu fiirinno qaybta aana fulin waxa weeye madaxweynuhu wuxuu yidhi magaalada hub lalama mari karo ma odhan laakiinse wuxuu yidhi hubka waaweyn baabuurta ha laga furo guryihiinana dhigta dee gaari waxa weeye ma odhan madaxweynuhu hubka ha la xareeyo dowladdana ha lagu soo xareeyo hubka guryihiina dhigta baa layidhi marka xaaladu hadday timaado waxa weeye biri ka male waa lala soo bixi karaa inkastoo ay ka fiicnaan lahayd hubkaas ina waxa weeye dowladdu ciddii ay ku garanayso hub waaweyn inay haystaan oo guryahooda ay yaallaan ay ka qaado dowladduna ay la wareegto marka waxaynu odhan karnaa amarka madaxweynuhu intii yarayd uu ka shaqeeyey baa ummadda soomaaliyeed ay ka nafist bay ku nafistay inkastoo ay fiicnaan lahayd amarka madaxweynuhu inuu dalkao dhan ka shaqeeyo haddana waxa weeye waxaynu odhan karnaa inta muqdisho buu hadda amarka madaxweynaha intii yarayd oo waxa weeye amniga uu dhexda u xirtay boqolkiiba siddeetan wax weyn baa ka hirgalay waa la odhan karaa markay shaqadu bilow tahay wax waa imaan karaan daldaloolla waa imaan karaan markay shaqadu muddo sii socota baa wixii khaldan la sixi karaa waxaana dib looga keeni karaa marka amarkaas madaxweynuhu madaxdii asaga ka horreysay haddii aynu nidhaahno teeramkii hore asagu joogay iyo xilligii farmaajo weli lama hayo cid amniga magaalada muqdisho ku guulaysatay marka intaa yar laftigeeda baa madaxweynuhu waxa weeye ammaan ku mudan yahay waxaana anigu sii raacin lahaa war dowladdu iyo ciidamada waxa weeye xagga akhlaaqiyan u dhisan oo yugandha laga keenay oo amniga magaalada muqdisho ka kaxeeyey soo hagaajiyey oo aad ku nafisteen waxaa odhan lahaa shacabka soomaaliyeed halala shaqeeyo madaxweynaha soomaaliyana waxaan kula dardaarmayaa fikirkan amniga adiga iyo ciddii kugula talisayba waxayna odhan lahaa soomaalidu nabadda ma sii ceshato mana sii hayso wuxuu yaysan kaa noqon saddex bilood afar bilood waxaa lagaa rabaa inay sii jiraan marka amnigu inuu hadda amaradii uu madaxweynuhu amniga duldhiga ay wax ka socdeen waa la odhan karaa laakiinse su-aasha meesha taagan sida uu sheegay walaalkii sheekh nuur su-aasha meesha taagan waxa weeye oo welwelka laga qabo wixii ma sii soconahayaan waa intaa keliya haye nuur ma la qabtaa sida hadalka uu dhiga daahir mise si kale bay wax kuugu muuqdaan waa saynabay aad baad umahadsan tahay walaalkay daahir iyo horta abukaatahba waad mahadsan tihiin horta waxa weeyaan waxaa laga yaabaa aragtida qofka bini aadamka inuu u arko uun wax yar madaxweynuhu amar buu bixiyey laakiin amarkaas waxaa ka sokay waxaan ku jirtay su-aashaadii hore waxaa ku jirtay waxaa la asixiyey xeerka xakamaynta hubka xeer markii la asixiyo waxaan ognahay qaabka dowladdeennu u dhisan tahay qolana waxay qaabilsan tahay wax curinta iyo qaanuun samaynta ay qaabilsan yihiin qolana waxay qaabilsan tahay inay dabaqaan oo ay geeyaan xarumihii loo dacwoonayey oo bulshadu tegaysay oo ciddii maanta haddii la yidhaahdo ninbaa qori soo saartay ama ninbaa hub laga qabtay hubkaas xeerkii la marsiin lahaa ninbaa dabaqiddiisa iskale ninna xeerka samayntiisu iska leeyahay midna wuxuu leeyahay inuu dabaqo midina inuu fuliyo ayuu iska leeyahay waxay maraysaa borosayskii dowladda oo saxda ahaayo ee haddii golaha wasiiradu isku raaceen waa in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku marka intay ansixiyaan uu sharci noqdo oo la isku raaco waa in maxkamadihii iyo garsoorkii iyo meelihii ummaddu u dacwoonaysay la geeyaa waa inuu guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo ka rafcaanka iyo ka saraba ay awood u yeeshaan inay dabaqaan qaanuunkii xakamaynta hubka oo waxa weeyaan askariga baasooladiisa isku waardiyeynaya iyo qorigiisa isku waardiyeynaya iyo midka taargetka ohoo niman dagaalka ku jiro oo furimaha tegaya oo technikada wataa waa in nidaamkii ay ku wada shaqayn lahaayeen horta ay abuuranto xeerkaas markii la asixiyo la dhaqangeliyo oo qoladii garsoorkiina uu maro kadibna uu yimaado fulintii iyo hay-adihii ammaanka iyo ay timaado waa in xafiisyadii intii la keenaa oo loo daabaca ay dhigaan oo xafiis walba uu tagaa markaas baa waxaa imaanaysa dhaqangalka hadalkii madaxweynaha maxaa yeeley madaxweynuhu hadda ber uu naga tegayaa haddii wakhtigiisu dhammaaday teeramkiisu waa naga tegayaa waxaa la rabaa waxana wax waa masiirkii ummadda way marka in la dhaqangeliyo oo xeerkii uu dhaqan galo xeerka xakamaynta hubka oo degmadii ka hirgalo oo gobolkii ka hirgalo oo hay-adihii kale dowladda uu ka hirgalo taas baa wanaagsan shacabkana anfacaysa marka waan isleeyahay amarka madaxweynuhu waa sax waana qaadasho oo cid walba la rabaa inay qaadato dhaqangeliso haddana waa inuu noqdaa arrin masiiri ah oo madaxweynahoo tegey oo xilka ka degay arrin sii shaqaynaysa ummaddu ay ku nasato waa inuu noqdo waxaan hadalka siinayaa doctor mukhtaar saylab walaal waxaan rabaa saaxiibaday nuur iyo daahirba inaan aan waxyar aan xagga sharciga aan wax u sheego aan u iftiimiyo walaalayaal waxaa jirota sharcigan oo xakameynta hubka la leeyahay annaga shuruuc way noo qoran yihiin ma aha sharci la abuurayo oo hadda golihii wasiire sharci cusub ay abuureen ma aha shuruucda qaanuunkay ku qoran yihiin xerka nidaamka ciidanka iyo koodisha binaalaha intaba ku qoryihiin inaan hub la isticmaali karin la wadan karin lagu wadan karin waxa keliya oo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ay soo saareen waxay yihiin awaamiir la fulinayo weeyo ama shuruucda in la fuliyo awaamiirta ee tahay tusaale haddaan kaaga soo qaado gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka awoodiisa dowladda hoose waxay leedahay inay awaamiir soo saaraan isla ayaga ay fuliyaan maa inay baarlamaanka geeyaan baylo waxa la lahaa jiro wuxuu leeyahay bandow buu soo rogayaa guddoomiyaha gobolka uu leeyahay xiliyadaas lama socon karo xiliyadaas lama waa la socon karaa haddii khatar ee soo dhacdo sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa asna wuxuu farayaa hadday timaado xaalad caafimaad oo degdeg sida karoonadoo kale iyo wax lamidoo kale awaamiir buu soo saaraya uu leeyahay xiliyadaas ayaa loo baahay inaan la soconin waxyaalahaas in la qaadan saa in loo isticmaalo in laga digtoonaado shuruucdaas lasoo saaraya uma baahno golo baarlamaan in la geeyo ama laga doodo la ansixiyo kadib fulin loo geeyo ma aha waa wax degsan oo dhammaan qaanuunkeena iyo qaanuunadeena ugu wada qoran yihiin golaha wasiiradu waxay soo saareen ee soo boorka jafeen ay leeyihiin lama isticmaali karo wax ilaleey waa wax noo qoran weeye uma baahna in baarlamaanka la geeyo la ansixiyo laga doodo kadib degreet lagu soo saaro ma shuruuc cusub la abuuraya ma aha shuruucdan dhammaan way noo wada qoran yihiin intaasaan rabaa saaxiibaday horta inaan fahansiiyo amarkaana waa amar madaxweynahana awaamirtiisa hadaad fiiriso qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo qodobka sagaashanaad madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga oo si cadda u sheegaya siddeetan iyo toddobaad uu leeyahay waa ninka dhammaan awaamiirta saddexda golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorkaba intaba isku eegayo nidaam shuruucdan oo qoran ayuu awaamiir ka baxshay uu yiri hubkaas laguma wadan karo cad way waa war cad uu saaray warkaasna waa dikreeto qaanuunkana uu ku qorayaa amarkiina wuu dhaqan galay waana la fulinayaa sideetaan loo soconayaa ma aha sharci cusub lasoo abaabulayo koodisha loo sameynayo laga doodayo la fiirinayo bulshadu dhammaantood way noo wada qoranyihiin awaamiirtan hadda oo lasoo saaray intaasaan rabaa saaxiibada inaan la socodsiiya amarkiina wuu dhaqan galay wuuna shaqaynayaa waa tii dhammaan sidii uu madaxweynaha u dhigay ee loo shaqeeya ee u tahay xeerka nidaamka ciidankan uu ku qoran yahay xeerka nidaamka koodisha banaalahan uu ku qoran yahay waa mahadsantahay marxalado kala duwan buu gobolkan soo maray culeysyo badan baa ka jiray dhibaatooyin ciidamadan cusub ee laga keena uganda maxay uga duwan yihiin daahir noucyada ciidamada kale ee soomaaliyeed ee la yaqiinay sida kuwa booliska ee militariga ee magaalada ku sugnaa
waa ina salaamay saynab iyo saaxiibadayba
horta waxa weeye walaalle ciidamadan hadda yugaandhe laga keenay waxay ciidamada uga bedelan yihiin baan kuu sheegayaa waxa weeye amniga sidiisa haddii ciidamo kale milatarigii iyo booliskii iyo nabadsugiddii haddii ay amniga magaalada muqdisho wada sugahayaan waxa weeye amni saa kuma sugno magaaladan amnigeeda waxaa caqabadda ku keenay una sixmi waaye waxay ahaayeen cidda gaara oo lagala xisaabtamo baana jirin ciidamadan waxay uga duwan yihiin ciidamadii hore waxa weeye milatariga iyo booliska midday uga duwan yihiin waxa weeye taliyo lagula xisaabtamo iyo ciidan lagula xisaabtamo oo amniga magaalada muqdisho wax laga weydiinayo weeye haddii waxa weeye ciidamo tuuto kala gedisan amniga magaalada muqdisho ay ka shaqeeyaan oo la yidhaahdo ciidamadii dhammaantood afartii qaybood oo ciidamada amniga ininkaa magaaladii amnigeeda sugahaya dhibaatada waxa keeni jiray sidaasi ahaydoo waxa weeye dee cadowgii ummadda soomaaliyeed la dirirhayay afartaa ciidan oo waxa weeye ciidamada dowladda mid ka mida tuutahooda bay soo tolan jireen sida aynu ka wada warqabno milatari bay isku soo okeysiinayaan marna boolis sidaasaa waxa weeye amni darradu ku dhici jirtay qolo kastana waxay islahayd ciidankan waxa weeye waa ciidankii ciidanka dowladda ka mid ahaa hadda laakiinse marxaladdu sidii hore waa ka duwanta waxay uga duwan tahay ciidan gaar ah oo waxa weeye amniga magaalada muqdisho lagula xisaabtamahayo oo beri kamana wax laga weydiinayo oo la yidhi ciidamadii kale boolis iyo milatari waa ka duwantiina amniga magaalada muqdisho ininkaa laynagala xisaabtamayaa weeye ciidankanu waxa weeye ayagaa lagu haleynhayaa amnigana waxa weeye qeyb weyn bay ka qaateen marka waa ka duwan yihiin sababta kaloo aan kuu cadaynaya inay uga duwan tahay waxa weeye milatari iyo boolis imise ciidan baa magaalada gudaheeda ku sugnayd waa la iska wada yaaci jiray ciidamo aana u xil saarnayn amniga iska soo geli jiray milatari iyo boolis technicada baa magaalada lala yaaci jiray marka isbedelka waxa keena ciidan tuuto gaara leh amniga lagu halaynayo baabuurtay wataan la yaqaano la yiraahdo ciidanka waa ciidankii xasilinta amniga magaalada muqdisho marka waa ka duwan yihiin haddii aysan kuwii hore ka duwanayna dee ciyaal weeradii iyo tuugtii iyo madaxduubkii magaalada waxa ka tirtiray waa ayaga inta ishartayna waxaan rajaynaynaa inay israacdo haddii waxa weeye hadalkii walaalkii mukhtaar uu yiri sharci aynu ku shaqaynayno ama dastuur aan ku shaqaynayno soddon iyo saddex sano walaala dhibinamaha inama hayeen xeerka ah aada sheegaysid xeerka hubka xakamaynta soomaaliyaba kama shaqeeyo waddan sharci ka jiro oo hay-adihiisu shaqaynayaan oo la kala dambeeyo buu xeerkaasu ka shaqeeya laakiinse innagoo kale kama shaqeeyo xeerkaasu kale markuu wuxuu shaqeeyaa marka cirka iyo dhulka iyo badda dowladdu ay kaantaroolaysa waxa soo gelaya iyo waxa ii sheege ka baxaya laakiinse dalkeennu ciddii rabta qabiilkii rababaa hubkaansaniyo soo soo gashanaya marka xeerkaas innaga xaggeenna kama shaqeeyo dhibkana ma dhicin xeer iyo sharci haddaynu ku kala dambayno marka ciidamadaas isbedelkooda waa muuqdaa waana la sii wadi doonaa hadduu ilaahay idmo kuwo kalena ina lagu kordhinaya baan jeclahay xogta aan hayo marka ciidankaas waxay uga duwan yihiin ciidanka waa arrimahaas walaalisiin nuur waad maqlaysaa mukhtaar iyo daahir ee labaduba waxay leeyihiin arintan waxay ahayd tallaabo wanaagsan ama qorshaha keliya ee lagu xasilin karo ee muqdisho adiga taas ma u aragtaa
waa mahadsan tahay saynab horta walaalka daahir iyo waa mahadsan yihiin abukaate waxa weeyaan waa sax oo nidaam mar kasta oo qofku iskuday uu sameeyo iskudaygaas wuu guulaysan karaa wuuna guul daraysan karaa dowladdu waa isku dayday waana guulaysatay maanta waxa ugu horeeya ay sameeyeenna oo anigu isleeyahay guusha way keentay waxaa ka mid a ciidamadan markii la keenay isla markiiba bal bulshadii iyo dhaqdhaqaaqeedii ama social movementiga waxaa la yidhaha intaan la gaarin waxay sameeyeen waxay la falgaleen saldhiggii degmada waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay saldhig bay leedahay saldhiggaasna wuxuu leeyahay afar ugu yaraan afar shan rugood oo wuxuu leeyahay ciidamo ay u joogaan haddii ciidankan kor laga keenay oo macaltaliskoodii wata iyo saraakiishoodii wata ay la falgalaan saldhigga iyo rugaha uu leeyahay markaas oo iyaga dhexdooda wax isku dhacuuna ka imaanin wada shaqayntii toos bay noqonaysaa bulshaduna waa la hubaa way isfahmayaan waana midda hadda dhacday oo maaragtay guusha u keentay baan isleeyahay intaas kadib waxaa la rabaa guushaasi inay noqoto mid joogto ah oo ayna noqonin sidii ciidamo horo hadda kahor waxaa soo martay magaalada ciidamo xasilin la yidhahda soo martay oo waxa weeyaan matalanba isbedel baa dhacaya isbedelkaas markuu yimaado waxaa laga yaabaa nin taliyo cusub markii la keenay inuu wixii dhanaa intuu baabi'iyo ciidamadii xasilinta sameeyey intii laga takhallusaba ciidamo kale la sameeyo waxaa la rabaa saldhiggan iyo rugaha uu leeyahay iyo ciidamadan lagu soo xoojiyey la falgalay siday u shaqeeyeen mar walba dowladdu inay sii xoojiso oo ayna dhicin matalan ba waxaa laga yaabaa hadda ciidamadan oo xasilinta oo xoojinaya saldhigyadii iyo raggii hore shaqaynayey haddii in maanta isbedel yimaado oo xagga dhinaca siyaasadda iyo maaragtay golaha wasiiradii intay wax yimaadaan ama gobolkoo kale iyo ama taliyaha booliska ay wax yimaadaan inay wixii intii isbedel lagu sameeyo ciidamadii dhan laga takhaluso kuwo kale la sameeyo gaabkuna meeshaas buu inta badan ka yimaadaa marka inay noqoto wixii wax rasmi ah oo la falgeli kara bulshadii bulshadii iyo booliskii iyo maamulkoodiina si fiican la isu baro oo ay noqdaan si wixii nolol maalmeedkii oo kale ay noqdaan oo si fiican uga wada shaqaynaya marka taas waan isleeyahay waana ku raacsanahay walaaladay hase yeeshee waa inay joogto noqotaa oo ayna mar walba noqonin wax gadaal ka burburayo
doctor mukhtaar ma ku muuqataa in isbedel magaalada ka dhacay hawshan magaalada laga wado hadda marka la fiiriyo culeysyadii magaalada ka jiray
saynab walaal runtii isbedel aada iyo aada u weyn ayaa ka dhacay oo dareemayaan shacabkii iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waayo waxaad arkaysaa waa miirtii sida u shaqaysay waxaad arkaysaa sidii loogu hogaansamay waa miirti ciidankii oo runtii badnaay tiknikadii badneed beekii ay madadaba socon jireen dhashiikooyinkii wixii la isku tuura isbaarooyinka aan la istaagi jirin oo la ordi jiray oo daqiiq bareeg xataa aan loo qaban jirin waxaasoo dhan way dhammaadeen hadda wax alla wixii mas-uula waa la istaajina waa la baara gaariga noocu doon ha noqdo xildhibaan ha noqdo haddadaan tusaale kaaga soo qaado ayaa dhexdaas waa tii generaal xaadoole iyo iyo asagoo xildhibaan gurigii kaaraan oo wax tuhun galay oo waxaad ogeelal galay laga soo saaray sidaasoo kale mas-uuliyiin badan sidaasoo kale awaamirtooda loo baaraa xasaanad marka la sheegay waxa weeyaan waa gooni xasaanad waxa weeyaan adiga is ilaalaha ku ilaaliso laakiin waxaa ka muhiimsan maslaxadda guud ama public order marka la dhaho public order waxa weeya go-aan guud oo u yaalo lasoo saaray inuu dhaqan galo awaamiirtaas shaqayso wayna shaqaysaa haddan runtii aad ayaan runtii usoo dhaweynaynaa madaxweynaheena runtii awaamiirta u baxshay iyo qaabka loola shaqaynayo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo hawada iyo amniga guud ee runtii ay dareemayaan dowladda waxay dadaal xoogan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka ee caasimada muqdisho waana tan keentay in ciidamo gaar ah oo tababaran loo xilsaaro xasilinta magaalada go-aanadii soo baxay iyo amarka ka dambeeyey ma fulay oo sidii la rabay nidaamka ma u dhaqan galay hadda oo wax badan ma suurta gashay mowqifkaasi sidii la rabay yacni ma u fulay oo magaalada hadda ma laga dareemayaa daahir
ma oran karno waxa weeye inta qori uu marahayo magaalada muqdisho oo waxa weeye qoryo yaryar oo fudud magaaladu waxaan oran karnaa amnigu wuxuu fulahayaa amarkii madaxweynaha waxa weeye istaafyadan faraha badan laftigoodu amni darada qayb bay ka qaadanayaan tusaale yar baan ku siinayaa hadda xildhibaanada ama saraakiisha ama madaxda dowladda madaxtooye oo kale markay soo gelayaan jagboyntiyada ciidamada baa waxaa looga reebaa ilaaladooda baa lagu reebaa ilaaladoodii waa tuutaysan tahay laakiinse hebel iyo hebel looma yaqaan hadda sida iyaandhaweyta dhacday beerta nabadda oo kale madaxtooye agteeda waa tii qaraxya lagu qabtay aagaas madaxtooyada ku haraareysan ciidamada madaxda looga reebayo intay madaxtooyada iyo baarlamaanka ay ku jiraan ciidamada halkaas lagu reebayo istaafyada ah baa lagu soo dhexgaban karaa oo waxa weeye inta tuutihii lasoo qaato baa bartay baakinka ay ka soo dhigtaan laga soo dhigan karaa qof kastana wuxuu is oranayaa ciidankana waxa weeye waa ciidankii madaxda meesha looga cidna kama shakiyayso inta marka midaas xal loo helahayo waxa weeye mana hagaagayso habacsanaantuna waa jiraysaa marka wax marka la bilaabo oo waxa weeye meel laga bilaabo dee degdeg kuma qabsoomayaan laakiinse tartiib tartiib hadda laftigeeda intaa yaroo dee hadda la qabtay oo amarkii madaxweynuhu haddii uusan hawshan isku taxallujin intuu la hadlo madaxda uusan oran baabuurtiina waa la baarayaa madaxweynuhu meesha uu ka istaagay amniga haddii uusan ka istaagin waxba ma socdeen marka madaxweynaha waa uga mahad celinaynaa waa qabtay waxweyn buu qabtay amnigiina waxaan rajaynaynaa inuu bartiis ka sii socdo mid kale baan walaalkii sheekh nuur ku raacsanahoo waxa weeye marka taliyo cusub la keeno oo kale ama madaxdu isbedesho oo kale soomaalidu dhaqan waxay u leedahay ina ciidankaas oo kale inta la yidhahdo waa ciidankii hebel u shaqaynahayay ina meel lagu raaro waxa weeye kuwo kale la keeno waa inaysan dhicin ciidankaas wadadaas hadda haya raanweygii helay wax ku socdeen garanaya meesha wax loo maray marka ay wax la qabsadaan waxa weye inaan laga bedelin loo daayo meeshooda wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyo marka madaxweynuhu amarkiisii magaalada muqdisho waa ka shaqeeyey shacabka soomaaliyeed waa ku nafiseen tusaalaha yaroo ayna siinayana waxa weeye isbedelka dhacay waa wuxuu yahay bishii ilaa shan lix toddoba qof oo dhallinyarada bajaasyada wadataa waa la dili jiray askartii waxa weeye jagboyntiyada taagnaydoo iyagoo tuutahooda qaba wax dhici jiray dhibka keeni jiray waa waxa weeye waa waa laga raystay oo dee rag shaqadoodii u habboon baa soo baxay marka madaxweynaha waa ku mahadsan yahay ajirkeedana allaha siiyo inkastoo madaxweynaha mid taa ka weyn laga filayo amnigii dalka soomaaliya oo dhan laga filayo madaxweynaha laftigiisu xamar haddii amnigeeda xoogaa uu qabtay waa inuusan is oran amnigii waa dhammaystirtaye waa inuu ogaadaa faannoole faro kama qodna inay tahay oo ay sugayso amniga dalka ee muqdisho hadduu xasiliyo inuusan bartaas ka seexane uu halkaa kusii wado waana u mahad celinayaa dhammaantiinna waan islaamaya nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka maxay kula tahay adiga aragtidaada nidaamka lagu sugayo amniga magaalada muqdisho in lagu sii adkeyn karo loona xoojin karo horumarka la gaaray inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in aanay habbooneyn in hadba qolo cusub amniga muqdisho lagu tijaabayo oo ay muhiim tahay marka hore in maqaamkeeda la dhiso i aynu rabno wax saxa inay noo hirgalaan oo dowladnimadeenu noo toosto sistamka dhisan oo booliska iyo degmooyinka iyo maaragtay ilaa mas-uuliyiinta heer gobol ayaa la tayaynayaa iyagaasaa la xoojinayaa ciidamadan korkeenka ahoo xasilinta ahoo laga yaabo qof siyaasiya ama qof mas-uul ah oo doonaya inuu isleeyahay afarta sanad joogto ama waxa weye inta aad joogto ka faa'iidayso ha lagu yidhaahdo waxbuu qabtay berrina laga yaaba inuu meesha ka tago waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan in la tayeeyo booliska ee degmooyinka jooga oo joogtada ah oo maaragtay aan bulshada la falgelaya oo mar walba mar walba wixii maaragtay bulshada waxqabadkeeda iyo habraaceeda mar walba ku qaybta ka ah taas baa u baahan in la xoojiyo kharash lagu bixiyo dhaqaale lagu bixiyo fikir iyo maskax lagu bixiyo iyaguna ragga rugaha iyo saldhigyada jooga ay tayeeyaan laftooda booliskooda oo resource ay helaan bulshada dhexdeeda ah resource ay helaan dhinaca amniga ah mid ay helaan isku xirka bulshada iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba ay rag tayela ay noqdaan midaas baa muhiima baan is leeyahay si ay u noqoto wax masiiriya ummadeed way wax yaroo temberary ahoo ama sano ama laba sano kumeelgaara ayna noqonin midaas baana bulshada anfacayso waxtar u yeelanaysaintaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka nuur sheekh cusmaan cabdulaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka kulanti dambe nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan codka baxsan cabdulqaadir juba
haboon ma rabo ruux kale iyo codkaasi baxsan ee cabdulqaadir macalin jubba ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddii galabnimo waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo